sabuuraddii boqol iyo lixaad rabbiga maana rabbiga ku mahadnaqa waayo isagu waa wanaagsan yahay oo naxariistiisuna weligeedba way waartaa yaa sheegi kara rabbiga faliimihiisa waaweyn amase yaa muujin kara ammaantiisa oo dhan waxaa barakaysan kuwa xukunka dhowra oo xaqnimada ka shaqeeya wakhti kastaba rabbiyow igu soo xusuuso naxariista aad dadkaaga u qabto oo igu soo booqo badbaadintaada inaan arko kuwaaga aad dooratay barwaaqadooda oo aan ku reereeyo farxadda quruntaada iyo inaan la faano dadka dhaxalkaaga ah waxaannu la dembaabnay awowayaashayo xumaanna waannu samaynay oo si shar ah ayaannu wax u samaynay awowayaashayo ma ay garan yaababkii aad dalka masar ku samaysay oo ma ay xasuusan badnaantii naxariistaada laakiinse way ku ag caasiyoobeen badda taas oo ah badda cas habase yeeshee wuxuu iyagii u badbaadiyey magaciisa daraaddiis inuu xooggiisa weyn ka dhigo mid la yaqaan oo weliba badda cas ayuu canaantay kolkaasay engegtay sidaas daraaddeed wuxuu iyagii ku hor kacay moolka dhexdiisii sidii iyagoo maraya cidlada dhexdeeda oo wuxuu iyagii ka badbaadiyey kii iyaga necbaa gacantiisii oo wuxuu ka furtay gacantii cadowga biyihiina waxay qariyeen cadaawayaashoodii xataa mid qoraho kama hadhin markaasay rumaysteen ereyadiisii oo ammaantiisay ku gabyeen haddiiba way iloobeen shuqulladiisii oo taladiisiina ma ay sugin laakiinse aad bay wax u damacsanaayeen intay cidladii dhex joogeen oo ilaahna way ku jarribeen lamadegaanka dhexdiisa oo isna wuxuu siiyey wixii ay weyddiisteen laakiinse wuxuu naftoodii u soo diray caataw oo weliba waxay xerada dhexdeedii kaga hinaaseen muuse iyo haaruun oo ahaa rabbiga kiisii quduuska ahaa oo dhulkiina waa kala furmay oo wuxuu liqay daataan oo weliba wuxuu qariyey abiraam guutadiisii oo guutadoodiina dabbaa ka dhex shidmay ololkiina wuxuu wada gubay kuwii shar lahaa waxay samaysteen weyl markii ay xoreeb joogeen oo waxay caabudeen sanam la shubay oo sidaasay ammaantoodii ugu beddeleen dibi caws daaqa ekaantiis waxay iloobeen ilaahii badbaadiyahooda ahaa oo waxyaalo waaweyn ku sameeyey dalkii masar shuqullo yaa badanna ku sameeyey dalkii xaam waxyaalo cabsi badanna ku sameeyey badda cas agteeda sidaas daraaddeed isagu wuxuu yidhi waan baabi'inayaa laakiinse muuse oo ahaa kii uu doortay ayaa hortiisa u istaagay xidhiir la'aantii u dhexaysay inuu ilaah cadhadiisa ka leexiyo aawadeed si aannu iyaga u baabi'in waxay quursadeen dalkii wacnaa mana ay rumaysan ereygiisii laakiinse teendhooyinkooday ku dhex gunuunaceen mana ay dhegaysan codkii rabbiga sidaas daraaddeed gacantiisuu kor ugu taagay iyaga oo wuxuu ku dhaartay inuu iyaga cidladii ku afgembiyo iyo inuu farcankooda ku afgembiyo quruumaha dhexdooda oo uu iyaga ku kala firdhiyo dalalka oo weliba waxay isku dareen bacal fecoor oo waxay cuneen allabarigii kuwii dhintay sidaasay isaga shuqulladoodii ugaga xanaajiyeen markaasay balaayadu ka dhex dilaacday markaasaa waxaa istaagay feynixaas oo wuxuu ku soo dejiyey xukun oo sidaasaa balaayada lagu joojiyey oo taas waxaa isagii loogu tiriyey xaqnimo u sii waaraysa qarni kasta iyo weligeedba oo weliba waxay isagii kaga cadhaysiiyeen biyihii meribaah agtooda sidaas daraaddeed dhib baa ku dhacday muuse iyaga aawadood maxaa yeelay iyagu waxay ku caasiyoobeen ruuxiisii kolkaasuu fiiro la'aan u hadlay dadyowgiina uma ay baabi'in sidii rabbigu ugu amray iyaga laakiinse iyagu waxay ku dhex qasmeen quruumihii shuqulladoodiina way barteen oo waxay u adeegeen sanamyadoodii kuwaasoo iyaga dabin u noqday haah oo waxay wiilashoodii iyo gabdhahoodii allabari ahaan ugu qaleen jinniyo oo waxay daadiyeen dhiig aan eed lahayn kaasoo ah dhiiggii wiilashooda iyo kii gabdhahooda oo ay allabari ahaan ugu qaleen sanamyadii reer kancaan oo dalkiina wuxuu ku nijaasoobay dhiig haddaba sidaasay shuqulladoodii ugu nijaasoobeen oo faliimahoodii ayay ku caasiyoobeen sidii dhillo oo kale sidaas daraaddeed ayaa rabbigu dadkiisii aad ugu carooday oo isna wuxuu karhay dadkii dhaxalkiisii ahaa oo wuxuu iyagii u gacangeliyey quruumaha oo kuwii iyaga necbaa ayaa u teliyey oo weliba cadaawayaashoodii ayaa dulmay oo iyagoo gacantooda ka hooseeya ayay addoonsadeen marar badan ayuu samata bixiyey laakiinse waxay ku caasiyoobeen taladoodii oo waxaa lagu hoosaysiiyey dembigoodii habase yeeshee isagu waa ka fiirsaday cidhiirigoodii markuu qayladoodii maqlay oo wuxuu iyagii u soo xasuustay axdigiisii kolkaasuu naxariistiisa badan aawadeed u qoomamooday oo weliba wuxuu ka dhigay inay kuwii iyaga maxaabiis ahaanta u kaxaystay oo dhammu u naxaan rabbiyow ilaahayagow na badbaadi oo quruumaha naga soo dhex ururi si aannu magacaaga quduuska ah ugu mahadnaqno oo aannu ammaantaada ugu guulaysanno waxaa mahad leh rabbiga ah ilaah reer binu israa'iil tan iyo weligiis iyo weligiisba oo dadka oo dhammu ha yidhaahdo aamiin rabbiga ammaana